annakoo beri jamaacada ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahda massachusetts boston magaalada boston ru'asaau lkana'is kaniisadaha ku yaalla statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keennay soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkan ka lahayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay idhahdeen waa ku khasaarnay ile dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaadaya yaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ogow waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkii iyo shacaa'ir alislaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen ee masaajid u bedileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu gadhkii iyo khamiiskii bay yay muujiyeen waa ku khasaarnay ku kalaa hadloo yidhi may kuma khasaarin hee borosasku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buu yidhi waayo kuwa annaku aan keennay iyokoo waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteenay laalaadinayeenay la yimaadeene dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dhal kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuway ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buuhi ku dhalan doona maraykan ee labaad kuwaabaa kaniis masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhayba lix sano toban sano siddeed sano iyakoo joogay bedelmeenba dadkii dhulkaa naga tago dhan inta ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duco hore ee u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacaya la yskala imay waxaaba la ysla soo galee waddannadii islaamka laba sano ka hor annagoo xajka joogna ayaa supermarket halka ay rajabuuti degan yihiin u dhowaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaaddii waxaan iskugu imanay dhallinyar waddanka u dhalatay maka mukarama ku dhalatay maka ree maka ah oo surwaalla gaagaaban qabta waxay xidhan yihiin surwaal gaaban baabuurkana miusig baa ka baxaya bug bac oday baa yaabay saas war xuseen xuseen kaale buu ihi hee meeshan aan joogno ma baariis baa buuhi mise waa maka reer jabuuti baariis bay tagaane markaasaan ku ihi may waa makatal mukarama xaafada zaahir baan joognaa markaasu dhashani ma kuwo dibadda ka yimiday oo meesha kusoo qaldamay mise waa degaanka dhulkan markaasaan ku ihi waa weydiinba mid baan weydiiye min ayna min maka mawaalid maka anta mawaalid maka waa waxaa markaan ku dhashay buu leeyahay baan ka idhi markaasuu madaxa qabsaday odag oday dareen dareen labu ahay oo fikiraya moogta oo daaciya wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa surwaalkan gaabane hadda inninku aad maka dhexdeeda ku wadataan annaka dadkayaga iyo dalkayagu sagaashameeyadii baa laga soo gudbay buu yidhi shan iyo sagaashankii halkii reer jabuuti ay marayeen ku dheh ayaad inninku maanta maraysaan reer makaay makaa la badilay kuwii tegey markaa maxaad ka waraysan kii riyaad ku dhashaa la bedelay kii madiine ku dhashay baa la bedelay bilaad alislaam qahr alislaam kii ku dhashay ayaa la bedelay sidee laguu bedelay waa la fikirayaa waa lagugu soo maqan yahay adiga inakuna maanta waan hurdnaa maanta inaan hurdada ka kacna loo baahan yahay markaas oo diintan ilaahayna siiyey ubadkeenna ku tarbiyadayno raggeenna waaweynee akhyaartuna aan dacwaddiiyo dadaalka diinta aan isku taagno waayo haddaan diinta u gargaarno ilaahay ballan buu noo qaado wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum baa ilaahay yidhi kuwii ilaahay nebiga rumeeyeyow haddaad ii gargaartaan baa ilaahay yidhi oo diintayda u gargaartaan aniguna waan inii gargaarayaa gommadihiinnana xaqa ku sugayaa baa ilaahay yidhi haddaan ilaahay diintiisa u gargaarno yaa noo gargaaraya war gargaarka ilaahay kaaga baahan yahay waa maxay adigoo daciifa waxay ka dhigan tahay haddaad diinta kor u qaadaan haddaad diinta ininku ku dhaqantaan haddaad walaalihiinna muslimiinta u nasteexaysaan haddaad ubadkiinna diinta bartaan haddaad diin ku wada dhaqantaan haddaad diinta ka tashataan haddaad diinta dhaqaalihiinna ku bixisaan haddaad madaaristii iyo masaajida iyo dacwad iyo khayrka aad danfaqaysaan oo diinta ilaahay ka shaqaysaan ilaahay baa anna waa nii gargaarayaa zilzaal kastoo dhaca caalamka fidnad kastoo timaadana ni dhaqaajin kari mayse lugihiinna gommadihiinna anaa xaqa ku sugaya baa ilaahay yidhi fitnad baa soo socota la idhaha dajaal muuminka dajaal waxba ka qaadi maayo ogow marka walaalayaal waxaan ku soo gebagabeynayaa nasiixadaydaas dhegaystayaal diineed oo wanaagsan waxaa ka fiican shaqaale diineed oo wanaagsan ar maxaa ka fiican nin baa la marti qaaday wuxuu yidhi nimanka maantana marti qaaday way mahadsan yihiin haye laakiin ninka berina marti qaadi doonaa ka sii mahadsan buu yidhi saad maskiidka u soo camirteen waxaan ileenahay waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxaa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa ee habeenka jimcaha markaska ee baytulmaal intuu yimaado diinta dadaalkayga qaybta kaga aadan ka qaata waryaad ahayn haddaan maanta innaku aan xaqa ka hadli weyno baadilkaa lagugu yeedhi haddaad masaajidda camiri weyno maqaayadaad camiri haddaad muslimiinta aad xoojini weydid oo muslimiinta culammada iyo ducaadda garab u noqoni weydid dadka baadilka iyo siyaasadda iyo qabyaaladda ka shaqeeya kuwaabaad hiil u noqonaysaa lidaalika sidaa daraaddeed insha allah wadaniyooda inaan waktigeenna dhaqaalaheenna ilaahayna geliyey inaan diinteenna ugu gargaarno siday doontaba hanu isticmaalle yaa sidaa niyoonaya insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allaha inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amniga iyo iimaankana allaha inoo ziyaadiyo dadkan waddanka nagula noole kale diinta aan nahayna ilaahay hidaayadda ha ku galladaysto abwaab alhidaaya allaha u furo muslimiintana baaba towba allaha inoo furo muslimiintana albaabka towbadda allaha noo furo gaaladana albaabka hidaayadda allaha inoo furo dadkeenna luqadeenna ku hadlaya dibadaha inagaga maqanna meesha ay joogaan allaha inoogu ilaaliyo diintooda allaha ku ilaaliyo caqiidada allaha u ilaaliyo shareecadooda islaamka allaha u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhigee kuwa iyaku wax bedela allaha ka dhigo nin walba oo kurbaysanna kurbada halka ka haysta allaha ka qaado qaar baa naga xanuunsan oo caafimaad noogu duceeya mar walba leh caafimaad sariica allaha siiyo mid walba muraadkiisoo macasilana gacanta midig allaha ka siiyo istiqaamana allahayna siiyo khaatimadana allaha inoo hagaajiyo cadaab alqabr iyo cadaab almaxshar iyo cadaab annaar allah inaga badbaadiyo firdows alacla allah inagu deeqo jiwaar alxabiib calayhi salatu wasalaam allah ina geeyo muxamed calayhi salatu wasalaam xawdkiisa allah inagu arooriyo hadigiisina allah inagu dilo استقامية قبولنا الله ينسيه هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد bushaaro bushaaro bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda habogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra